dhismahan iskuulka wuxuu hadda ka mid yahay in ka badan labaatan xero oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal ah oo ku dhaqan magaalada makale ee xarunta gobolka tigray ee dalka itoobiya in ka badan siddeetan qof ayaa seexda gudaha fasal kasta qoysaska ayaa sheegaya qof walba wuxuu haya sheeko naxdin leh oo ku saabsan sida ay halkan ku yimaadeen zuvan roma waxay ka mid tahay barakacyaasha halkan soo gaaray barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan shan milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka tigrey oo sagaashan boqolkiiba dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo deg deg ah laakiin xitaa halkan makale halkaasoo gargaar laga heli karayo dadku waa ay gaajoonayaan xili la joogo gelinka dambe xeradan qoysas badan ayaa sheegaya inaysan weli waxba cunin taasina ma ahan wax cusub hogaamiyaasha deegaanka ee qoysaska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yaryihiin geezu tadheze waa mid ka mid a hogaamiyaasha deegaanka waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan ma haysanno cunto nagu filan hoy qalabka hurdada iyo dharka dagaalkii ka hor waxaan quudin jirnay carruurteenna saddex jeer maalinkii laakiin hadda ma awoodno colaadda ka taagan gobolka tigrey ayaa bilaabatay bishii nofembar ee sanadkii hore markii ciidamo ka socda dowladda etoobiya loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xogaga jabhadda xureynta dadka tigrey ee t p l f hadda qiyaastii laba milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kubnaan qof ayaa la dilay qaar badan oo ka mid ah sida wiilka zufhan oo kow iyo toban jir a ayaa dhaawacmay zufan waxay sheegaysaa in wiilkeedu gacanta ka dhaawacmay xilli ay colaada ka baxsanayeen waxaana ay ku qaadatay bilooyin inay gaaraan magaalada makale si loogu soo daweeyo waxaa xirada ku jira caruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan caruurtooda la socon kuwaas oo ku waayay qalalaasaha sida ay zufhan sheegayso inkastoo wiilkeeda uusan weligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo caruurtoodu ku waayay colaadaas